runahaantii war badan meeshaan ma kullihii waa xushmaddii ama karaamadii uu lahay guddoomiyaha caasimadda inaan ka qayb qaato khudbooyinka mas-uul ninkii qaaday ama waxa ku qaato ama yuusan wax ku qaadan in lala xisaabtamo wuxuu qabahaa in la arko waa loo baahan yahay waa soo dhowaynaynaa barnaamijka isla xisaabtanka hay-adaha ay wadaan wasaaradda arrimaha gudaha waana ku mahadsan yihiin isla xisaabtanka hay-adaha waa arrin fiican hay-ado badanoo waxaa jiraan ka shaqeeya gobolka ama caasimad hirshabeel oo dhan in lala xisaabtamo way fiican tahay waanu ku mahadsan yahay annaga ka dhallinyar ahaanna waa ku taageeranaa wasiirka inuu la xisaabtamo hay-adaha ka shaqeeya ka howlgala hirshabeelle anigoo ku hadla afka xildhibaanada waxaan soo dhowaynayaa inaan taageersannahay in golaha wasiirada amba wasiiradu wasaarad walba hay-adaha la shaqeeya inay dabagal ay ku samayso dowlad horay u socoto waxay ka bilaabataa in wasaaradda arrimaha gudaha ay shaqayso marka shaqadan ayada ah waa ku farxaynaa waana soo dhowaynaynaa waxaana leenahay inay hore u socoto ayaan rabnaae in hal maalin la qabto hay-adihii xataa shaqaynay yani dareen la geliyo meeshana looga tago taasna waa ka digaynaa xasilintu barnaamij weyn waaye dowladoo dhan waaye xasilin marka la yidhahdo waxaa la xasiliyaa oo ay ku timid dabeecaddiisi hore meelaha al-shabaabka laga xureeyo oo al-shabaabku ay ka baxaan oo dadka la raba in dib loo dejiyo in loo shaqa tago meeshaas oo laga shaqeeyo si loo helo dowladnimadii afar tiir oo waaweyn ayuu lahaa sida hadaaya ninka farsamayaqaanka warkiisa ku jirtay oo tiirka ugu weyn uu ahaay waxa la yidhaha soo kabasho bulsho ama communitary cover waxa la yidhaahdo ma ahayn mid wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay oo shaqadiisa wasaaradda arrimaha gudaha ay u gaar tahay waa wasaarado fara badan hadday waxbarasho noqon lahayd hadday caafimaad noqon lahayd hadday isboorti noqon lahayd hadday biyo iyo koronto iyo wax kale ay noqon lahayd waa shaqo aad u fara badan waay hadday dhismihi noqon lahayd wasaaradaha oo dhan dhammaantood shaqa u dhaxayso ay wada leeyihiin waaye hadday wacyigelin ahaa lahayd hadday noqon laheeday maaragtay hubka dhigistii iyo maaragtay waxyaabihii faraha badnaa kulligood waxaa waa shaqa dowladeed oo dowladooda dhan u dhaxaysa waayo ee ma ahin shaqaa wasaaradda arrimaha guduhu ay gaar u leedahay tiirarka waxaa ka mid ahay rule of low aa la sheegay oo maaragtay lagu dhawaaqay rule of low waxaawaa maxkamadihii iyo booliskii iyo waa amni iyo waxaawaa iyo cadaalad waayo ma ahin shaqa wasaaradda arrimaha guduhu ay leedahay oo ay gaar ay u tahay marka kuwa kaleentana waa la mid sidii dib u heshiisiintii local governmentga wasaaradda arrimaha guduhu ay ku yeelan doontaa dhismaha golaha deegaanka marka waa shaqo guud oo caama oo mujtamaca dhan ka dhexaysa la wada leeyahay shaqo qofu leedahay ama wasaaradda u gaarana ma aha